bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay kow iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan beesha caalamka ayaa soo dhaweysay dhismaha maamulka cusub ee hirshabeelle ayadoo magaalada waa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe lagu doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dhowaan qaramada midoobe midooda afrika midooda yurub igad etoobiya talyaaniga sweden iyo boqortooyada ingiriiska ayaa si diiran usoo dhaweeyey dhismaha shirkii ka soconaya magaalada jowhar lagu dhisay madaxweynaha maamulkaasi hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble halka madaxweyne ku-xigeenna loo doortay cali cabdulaahi xuseen guudlaabe beesha caalamka ayaa ugu baaqday ama ugu mahad celisay dowladda federaalk soomaaliya sida dadaalka xoogga leh ay u gelisay dhismaha maamulka federaaleynta ah ee ka soconaya soomaaliya iyadoo sidoo kalena meeshaan laga saarin doorkii ururgoboleedka igad ay ka qaadatay dhismaha maamulkaasi war-saxaafadeed ay soo saartay beesha caalamka ayaa loogu baaqay maamulka cusub ee hirshabeelle in uu kooxaha ka maqan weli maamulkaasi inuu kusoo biiriyo islamarkaasina uu si deg deg ah usoo dhiso dhismaha aqalka sare ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya ee su-aadan maamulka cusub ayaa loogu baaqay inuu u hogaansamo sharciyadii iyo heshiisyadii hore ay u gaareen madaxda maamul goboleedyadii tan dowladda federaalk soomaaliya ee horey loogu heshiiyey si loo soo xulo baarlamaan ay dhinac waliba ka midaysan yihiin sidoo kalena sumcad ku leh bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana sidoo kale lagu baaqay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ay ku leedahay oo ahayd boqolkiiba soddon in aan meesha laga saarin waxaa sidoo kale beesha caalamka ay ugu baaqday maamulka cusub in uu dadaal xoog leh geliyo sidii dadka qabanaya xafiisyada maamulkaasi ay u noqon lahaayeen kuwo sumcadda ku leh bulshada dhexdeeda ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa ku yidhi welcome hirshabeelle taasoo macnaheedu uu yahay soo dhowow maamulka cusub ee hirshabeelle maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo aada u fara badan uu gey doono gobolka shabeellaha hoose si loo xaqiijiyo ammaanka gobolka loogana hortago weerarada al-shabaab inta badan ay ka geystaan qaybo ka mid ah deegaanada gobolkaasi wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu ciidamo dheeraad ah gey doono gobolka shabeellaha hoose waxaana uu xusay in looga gol leeyahay in al-shabaab aysan weeraro kusoo qaadin goobaha qaar ee ay degan yihiin ciidamada fariisimadan ay ku leeyihiin al-shabaab ayaa maalmo ka hor weerar ku qaaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo dowladda soomaaliyana halkaasi ciidamo aada u fara badan ay geysay kuwaasoo markii dambe suuro geliyey in shabaabkii gudaha usoo galay magaalada laga saaro al-shabaab ayaa tiro dhowr jeeroo hore sidoo kale weeraro ka geysay qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose halkaasoo khasaarooyin kala duwan ay kasoo gaareen ciidamada dowladda kuwa midooda afrika ee amisom iyo dhinaca al-shabaab ee weeraradaasi qaadayey halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka cusub ee hirshabeelle ayaa si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan halkaasoo maalintii shalay u gaaray madaxweyne cali cabdulaahi cosoble oo ay ku wehelinayeen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ah ee maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana soo dhoweeyey xubnaha ugu sarreeya maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale shacab ku dhaqan magaalada beledweyne xubnaha wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa xubnahaasi wafdiga ka mid ahaa maxamed cabdi waare oo ahaa musharaxii la tartamayay madaxweyne cali cabdulaahi cosoble doorashadii ka dhacday magaalada jowhar madaxweyne cali cabdulaahi cosoble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale ugaaska magaalada beledweyne kaasi oo weli diidan ka qaybgalka shirkaasi iyo sidoo kale aqbalidda doorashadii ka dhacday magaalada iyadoo ay qabanqaabanayaan in ay magaalada beledweyne ku qabtaan doorasho maamul kasoo horjeeda maamulkaasi ugaas xasan ayaa sidoo kale waxaa wararkaynu ka helayna magaalada beledweyne ay sheegayaan in shuruudo adag ee uu ku xiray ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa taasoo lagu wada toddobaadka su-aadan inay ka dhacdo magaalada beledweyne waa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xubnaha aqalka sare ee maamulka galmudug ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dagaalada kusoo lallaabanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo mar kale dib dagaal uu kaga qarxay mudanayaasha aqalka sare ee dhowaa lagu soo doortay dowlad goboleedka galmudug ayaa walaac ka muujiyey dagaalada soona noqonaya ee dadka walaalaha ah ee ku dhex maraya magaalada gaalkacyo mudanayaasha aqalka sare ee ka kooban sideedda xubnood ayaa waxa ay si wada jir ah usoo saareen war-saxaafadeed ay uga soo horjeedaan dagaalada ayagoo dhinaca kale ugu baaqay labada maamul in wadahadal ay ka galaan arrinta sidoo kalena lasoo gabagabeeyay khilaafka sii dabadheeraanaya ee waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarayso bulshada qaybaheeda kala duwan war-saxaafadeedkan oo ka kooban dhowr qodob ayaa waxa ay kaga hadleen xubnaha aqalka sare ee maamulka galmudug in ay tahay wax laga xumaado in dhiigga dadka soomaaliyeed uu ku daato wax macno aan lahayn ayadoo labada maamul midba midka kale uu ku eedeynayo hurinta colaada ka taagan magaalada gaalkacyo dad aad u fara badan ayaa ka kaca ayaa ka barakacay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada gaalkacyo kuwaasoo haatan ku dacdaraysan duleedyada magaalada waxaana qaarkood la sheegayaa inay sii liidato nolosha ay ku nool yihiin maadaama aysan haysan waxyaabo ku filan waxaana sidoo kale wararka inta ay ku darayaan in xaaladda ka taagan magaalada gaalkacyo ay tahay mid mar mid marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayso deegaano hor looga tirsan xaafadaha magaalada gaalkacyo ayaa la sheegayaa inuu ku baahay qaxa iyo sidoo kale barakaca ka dhashay dagaalada kuwaasoo maalmihii dambe si aad ah isu soo tarayay ugu dambayna nabadooncan ka ahaa degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa maalintii shalay waxay kooxo bastoolada ku hubaysanay ku dileen degmadaasi iyadoo sidoo kalena la sheegayo in aan la garanaynin sababta dhabta ee ka dambaysay dilka odaygaasi nabadoonka ahaa ee sida aadkaa looga yaqiinay degmada dhableydan oo bastoolada ku hubaysan ayaa waxa ay dil u geysteen siddeetan jir lagu magacaabayay maxamed tarabi shiikow oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan degmada yaaqsheeda waxaana la tilmaamay in durba goobtaasi ay ka baxsadeen dilka kadib muqdisho waxaa beryihii dambe kusoo badanayay dilalka bareerka ay ay fulinayaan kooxaha hubaysan iyadoo ay dilkanina uu noqonayo mid ka mid ah dilalka ka dhaca magaalada muqdisho oo aan kiisaskooda weli gacanta aynan kusoo dhigin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ammaanka u qaabilsan gobolka banaadir warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin soo saaray idiin aqrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh